ujeedada kulanku wuxuu ahaa inaan laba arrimood aan iska waraysano arrinta koowaad waxay tahay dhibaatadii ka dhacday iyo shaqaaqadii ka dhacday xuduudda annaga iyo dowladda etoobiya aan wadaagno oo runtii ah- runtii ahayd dhibaato ayaan daro ah dhibaato aan loo baahnayn oo si aan maaragtay ku talagal ahayn u dhacday ahayd Eh, dhibaatadaas oo dad badan ay wax ku noqdeen oo labada dhinacba ah Eh, haddii aan nahay dowlad goboleedka galmudug runtii dhibkaas aad iyo aad ayuu noo dhibay maxaa yeele dhib dadkanaga iyo shacabkanaga ku dhacay iyo dhib labada shacab ee deriska ahee walaalaha ah ku dhacay ayay ahayd Eh, wadahadalkii aan kala soo yeelanay dowladda eh, dhexe ee etoobiya waxaan yeelanay ama gaarnay heshiis eh, lagu nabadeynayo nabadna loogu soo dabaalayo eh, aaggaas shaqaaqada ay ka dhacday heshiiskaasi waxa uu tilmaamayaa dhowr qodob Eh, qodobka ugu horeeya wuxuu wuxuu yahay kow in la joojiyo wax kasta oo colaad keeni kara hadday tahay gacan iyo hadday tahay af labadaba Eh, bixinsaan aan idinka rabaa idinkii iyo dowladda qaybaheeda u qaabilsan eh, dhinaca maaliyadda iyo dhaqaalaha inaad arrintaas ayada ah isla fadhiisataan eh, go-aanna ka wada gaartaan aan rabaa maxaa yeele ummad kasta dalkeeda waxaa dhisa dalkeedaa dhisa dadka hantida leh ee ilaahay uu hantida siiyey ayaa a- ayaa dhisa Eh, haddaad isleedihiin eh, dowladda iyo meelo kalaa lacaga badan kasoo daadin doona lacagahaas kale waa imaan doonaan laakiin waa marka annaga wax qabsanay imaan doonaan annagoo aan wax qabsan ma imaan doonaan wax qabadkuna annaga dhexdanada inuu ka bilowdaa rabaa dhaqaalaha annaga midka dhexdeena yaalaa ka badan midka aan banaanka ka sugayn ayaa ka badan dhaqaaluhuna aasaas waxaa u ah canshuurta dowladda in la bixiyo oo dadku ay wax quuraan oo dowladda iyo qarannimada ay wax u quuraan ayaa u horeysa mar labaad waxaan rabaa ganacsatada eh, soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada reer galmudug mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa qaybaha bulshada reer gaalkacyo inaan uga mahadceliyo sidii ay u garab istaageen maamulka sidii ay ga- maamulka u tabantaabiyeen sidii runtii mar kasta ay ula jiraan una taageersan yihiin